ra-iisul wasaarahow heer qaran baa tahay ha u soo noqona qabiil waxaa shalay aad samaysay ee maanta ummadda soomaaliyeed ka qaylaysiinaya waxaad ugu dan leedahay axmed madoobe oo bas horena waa kuugu dhaliili haddana waan kuugu dhaliilaya xaqiiqda jirta oo dhabtaa waxaa weeyaan maamulada la dhisaayo baarlamaanka go-aanka gaaraya dalkan adaa ra-iisul wasaarihiisii hashirqoolada aad maleegaysa joog madaxweynuhu mid baa leeyahay dalka kan afey ma xukumee adaa madaxweyne ka ah iisoo sheeg iisoo sheeg qofka kaa diida aniga daahir ahaa diidi u sheeg afey hadday ay sax tahay taas sharciga dalkaynu u degan cidna uga gabamayno war waxaa waafoodaya yaana loo dhega nuglaan qofka aqoon-yahanka oo wax fahmaya yousan u dhega nuglaanin in arrimaha noocaana uu dalka ku fasahday wallahi taariikhdaa idiin qoraysa sharciga qof kasta oo muwaadin qodobka afartan iyo iyo saddexaad wuxuu leeyahay qof kasta oo muwaadina oo soomaaliyeed waajib ayaa ka saaran dhowridda iyo uhiilinta dastuurka iyo dalka u dhig xageed ka maraysaan qodobkaas miyaadna ahayn dambiiliyaal oo dalka oo qasaya miyaadna ahayn idig eega dastuurka markaad akrisiin kadib tilaabada aad qaadaysiin ha ku salaysa wax maamul la yidhaahdo oo jira walaa shabelle state walaa muxuu ahaay jubbaland walaa baay lixda gobol walaa wax jira ma lehe sharciga dalka uu hogaansama ma diidaysiintaas maxaad ku diidaysa ra-isul wasaaraha maxaad ku haysataa leeda ra-isul wasaarahu sharci daraas maala dhaweeta meelku intu kugu faniisiyo kugu qudbaynaya wallahi waa ladii xisaabinaya been ma idin sheegaya walaa ra-iisul wasaaraa la xisaabinaya walaa raggiina oo warlordk in noqdo rabaa la xisaabinaya dhammaantiin waa ladii xisaabinaya taariikhdaana idiin qoraysa weliba warloodadii lasoo mariyaad kasii daba badnaanaysaa dhiig baad faraha kula jirtiin dagaal baad gubaabinaysiin ma intaasaad fahmi la-dihiin sharciga u soo noqday fadlan sharciga u soo noqday